degmada baraabay welibaa dhowrkiisana lahdhaafay la ku fuliyey mashaariic laku hormariya ee adeegyada bulshada sida dhinacyada caafimaadka walbarashada maamul wanaagga wacyigelinta bulshada iyo barnaamijka nabadeynta shacabka hay-adaha neways iyo tiis balasa weliba iyo kumida inaa hay-adaha fuliyey mashaariicdaas oo dhalinyaro badan fursado shaqayo ku helana sidoo kalena goronqaadii amniga iyo isdhexgalka bulshada magaalada baraabe gudoomiyaha degmada baraabe ee nadoga caasimada dowladda koonfur galbeed soomaaliya cumar sheekh cabdi shafaana yaan ku mahnagiy heedogasay mashaariicdaas iyo ku fuliyeen oo webiin ku bedeli shacabka degmadaasiya gudoomiyaha weliba wasi hedoonka baaqay inuu sii lama jibaaraan mashaariicdan iyo haddi ku fuliyeena degmada oo horumarinta bulshada muhiiman ee abalan ilaahayaa mahad iskaleh oo runtii aan ugu mahad celinayno bulshaweynta ku nool degmada ama caasimadooda dowlad koonfur galbeed oo runtii mashaariicda team cafi balas si fiican ay ugu faa'iidaysteen hay-adda niweyna iyadana maanaa runtii taageero iyo qiimeyn badan oo degmadan ka samaysatay ee bulshada maanaa ka kasbatay run ahaantii dadweynaha ku dhaqan ee degmada baraabe awaal weyn ayay u hedaa hay-adda niwey oo runtii maanaa mashaariicyada kala duwan oo runtii maanaa magaalada ay ka fulisay oo weliba maanaa aan rajaynayno mashruucyo cusub ilan maanaa aan helno hadduu ilaahay ka raalnoqdo waxaan kaloo ilaahay maanaa ugu mahad celinaynaa hay-adda runtii maanaa dadaalada badan iyada har iyo habeen ay wado oo annaga tan degmo ahaan iyo tan mas-uuliyad ahaanba iyo tan bulsho ahaanba oo weliba annaga ku hadlayo maanaa bulshada magaalada ama caasimadda dowlad koonfur galbeed waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii inay maanaa mashaariicdii daraad soo manay fulisay mashaariic ka duwan inay maanaa nala imaan doonto waxaan kaloo u mahad celinaynaa runtii maanaa hay-adda madaxdeeda iyo guud ahaanba maanaa tiimka maanaa hay-adda ka shaqeydo ama wakiiladooda hadday noqon lahayd wakiilka guud iyo hadday noqon lahayd wakiilka maanaa oo gaaban oo hay-addan maanaa u shaqeeyaan runtii mahadcelintaas ugu mahad celinaynaa mar walbana waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idinkii inay hawsha hadda ayaga wadwadaan meel kasii wanaagsan inay maanaa hawshad maanaa ugu sii dhaqaaqaan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan mar kale mahad celin oo mudnaan gaar aan siiyo hay-adda newey ee aan rabno inaan maanaa ku bogaadino dadaalada badan ay wado iyo hawsha runtii oo maanaa magaalada ay ka heyso waxaan leeyahay maanaa hore ha loo socda yaana lagu niijabin bulshada idinkaa maanaa oo u maqan waxaan kaloo maanaa mar walba maanaa indhaha aan ku haynaa shaqooyinka iyo mashaariicda ayada magaalada ay ka fulinayso oo annaga degmo ahaana runtii maanaa sharaf weyn noo tahay waxaana sii rajaynaynaa madaxdooda iyo guud ahaanba waxaan ka codsanaynaa annaga tan degmo ahaan inaa mashaariicdii daraad ay fulisay mid la mid ah ayadana maanaa ugu sii fuliso mar walbana waxaan sii rajaynaynaa howlaha magaalada ay kasii wado in maanaa sii ballaariso maadaama oo hay-adda lagu ogyahay runtii caawimaada bulshada iyo dadweynahaba runtii maanaa garab istaag badan ayay samaynayso mar kale ee runtii maanaa shaqooyinka hay-adda ay qabato waxay ka mid tahay runtii bulshadan magaalada badnaan hadday noqon lahayd nin hadday noqon lahayd naag badnaan maanaa dhibaatada ugu weyn ee maanaa bulshada oo ayada ka caawisay oo dadkana ku rayaaqeen waxay ka mid aheeday barnaamijkan oo maanaa nabadeynta oo runtii shaqo badan ay ka qabatay nin nimanka iyo naagaha runtii oo maanaa isdili jiray iyo tacadiyada gaarka ah ee magaalada ka dhici jireen ayadana maanaa way ku guuleysteen hay-adda iyo gudniinka fircooniga runtii maanaa oo wacyigelin badan ay ka sameeyeen taasna mahadiis waxaa iska leh hay-adda newway weliba maanaa tiimka maanaa kafia plus sida maanaan filayo howlaha ayada maanaa magaalada iyo mashaariiciyada ka fulisay kamid tahay waxaan kaloo sii rajaynaa ilaahay idinkii barnaamijkan g b v da runtii maanaa oo shaqo badan ayadana ay ka heyso oo magaalada iyo dhanka waxbarashada oo runtii oo aan dareemayno bulsho badan oo mana wax loogu qabanayo arrimahaas noocaas ah magaalada baraabay caasimada dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba sanooyinkii lahdhaafii lagu fuliyay mashaariic horumarineeda oo korlankan qaadawa adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada iyo kaabayaalka kale dhaqaalaha